Mashruucan biyo-gelintu ka kooban dayactirka iyo qalabaynta qaar ka mid ah ceelasha deegaanka Dadaab iyo qoditaanka war-biyaha kaydisa iyo ceel cusub oo laga daafuray degmada Dadaab ayaa waxaa garwadeen ka ah hay-adda DRC Danish Refugee Council oo kaashanaysa dowladda kowntiga Gaarisa waxaana dhaqaalaha badankiisa bixinaysa hay-adda Water Trust Fund waxaana ka faa'iidaysanaya dadka deegaanka iyo kuwa xeryaha qaxootiga ee Dadaab noo keentay mashruuca mashruuc aad iyo aad u weyn aana ku faraxnay baahida dhadhaabna aad iyo aad u haqabtiri waana wax loo baahnaa oo la sugahayay dhan walba dad iyo dunyo wuu anfici barnaamijka waxaa soo dhoweeyey bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka mashruucan waa mashruuc aad u wanaagsan waa mashruuc muddadii soddon iyo dhowrka sano ahayd ee qaxootiga uu deganaa iyo iyo dhadhaaba ayn dhadhaab subcounty aynan helin aad baan u soo dhaweynaynaa xaqiiqdii waana mashruuc aad qiimo gal u ah oo bulshada qaxootiga iyo dadka deegaankuba ay ka faa'iidaysanayaan mashruucanna mashruuc loo baahnaa waaye oo oo soo daahay baan dhihi karaa d r c iyo mashruucan biyogelinta ah oy wadeen waa mashruuc aad u weyn oo laba boqol oo milyan ku dhowaad ay ku baxayso waa mashruuc biyogelin ah iyo maaragtay ceelashii hore ee yara duqoobay oo ayagana maaragtay kor loo qaadaya tayahooda marka mashruucyadan waxay keenayaan maaragtay beeraha beera abuur inay dadkii beerihii abuurtaan in maaragtay shaqaalo badan la helo in maaragtay xoolihii ay helaan maaragtay daaq oo beeraha dhulka qaar waxaa loo samayn doonaa meel maaragtay lagu beera cooska xasan cabdulaahi aadan oo ka mid ah saraakiisha hay-adda d r c ayaa faahfaahiyey hirgelinta mashruucan oo soconaya muddo sagaal iyo toban bilood ah hadda projecta maanta meesha aan joogno waa project ay maalgelinayso qolo la dhaho water service trust fund qolada ayadana waa qolo dawli ah waxaana la shaqaynaynaa dhadhaab iyo faafi muddo sanad iyo sagaal bilood ah projectan waa project aada muhiim ah waxayna ka saaciynaysaa communitiga deegaanka iyo qaxootigaba xagga biyaha inay xoogaa biyaha accesskooda uu bato xagga cudurrada biyaha ka imaadaan ay yaraadaan maamulka biyahana inay laga taageero xagga dadka maamulka biyaha dowladda iyo dadka water use stationka ay dhahaan aamiin xaaji wakiilka dowladda kowntiga gaarisa u qaabilsan deegaanka dhadhaab ayaa dhankiisa soo dhoweeyey hirgelinta barnaamijkan muhiimka u ah bulshada waa mashruuc ku saabsan biyogelin oo aad muhiim u ah tuulooyinka waxaa maanta noo imaadeen qolada lalahay d r c danish refugee council waxaa waaye hay-ad ka shaqayso qaxootiyada iyo deegaankaba u adeegta waaye marka hay-addaas iyo ayadoo la kaashanaysa county governmentiga ayaa mashruuc biyogelin leh bay maanta daaha ka qaadnay oo maanta aan u furnay meeshan xafiiskayga oo aad arkaysay odayaashii iyo dadweynihii redlab ay joogeen mashruucaasna wuxuu faa'iido u leeyahay dadweynaha waayo biila-aan badan oo baaxan oo baahi biila-aan baa jirta dhanka kale isku xiraha hay-adaha gargaarka dowladda dhexe iyo midda ismaamulka gaarisa doctor cabdigeedi cabdi ayaa sheegay in mashruucan uu muhiim u yahay dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga waxaan ku faraxsanahay maanta inaan barnaamijkan aan ka qayb qaadanno barnaamijka waa barnaamij horta dowladda countiga iyo maxamagaceeda ay hay-adda d r c la yidhaahdo ee isla daadihinayaan lacagta inteeda badan waxaa bixinaysaa qolada la yidhaahdo water trasfan county governmentkana xisaab ayay ku darahaysaa waxaana loogu talagalay inay kaga faa'idaystaan dadweynaha maxamagaceeda dhadhaab sub county iyo faafi qaxootiga maxamagaceeda nafsadooda qayb ayay ka leeyihiin khaasatan ahaan xarada ifuutu ee cusub ee qaxootiga cusub loogu talagalay ayaa maxamagaceeda mashruuca qaybta biyaha ee kaga faa'iidaysan doontaa mashruucyada kale ee kala duwan sida maxamagaceeda baldooska oo la rabo beeraha iyo waxaas in lagu lagaga faa'iidaysto iyo matooro fara badan oo la dayactirayo oo dhowr meelood ah sida barkin kubaxumaato iyo kawaanjeerey intaasna xamagaceed waxaa ka faa'iidaysanayaan deegaanka adeegan biyogelinta oo kii ugu weynaa oo abid laga hirgeliyey xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab si wada jira ayaa waxaa ku baxay adduun dhaqaalo oo gaaraya boqol malyan oo shilinka dalka kenya kaas oo boqolkiiba labaatan iyo shan ay bixinayso dowladda ismaamulka gaarisa ceelasha la qodahayo waa hal ceel waxa qaxootiga loo qodahayo ifutu laakiin ilaa saddex ceel oo kale ayaa waxaa loo hagaajinhayaa waa la hagaajinhayaa maintenancekii wax loo samaynayaa dayactir baa lagu samayn pipina waa loo gelini solarna waa la gelini waxaan loo dhisay taangiyahan dheer ee birta ah oo 10 meter steel pipe-ka la dhaha steel eh, tanks um, iyo water kiosk waxay dhahaan meelaha biyaha laga shubto eh, tuulooyinka marka eh, ilaa afar tuulo eh, ayaa laga qabanaya eh, iyo eh, qaxootiga oo ifurtu ah marka biyaha iyo ceelasha la hagaajinaya waxaa kaloo ku dhisan eh, hal eh, war ah wet- water pan oo aad u weyn oo ilaa iyo konton kun oo cubic meters oo biyo qaadaya isagan la hagaajinaya marka waxaa kaloo kusii kordhisan eh, xagga caafimaadka sanitationka iyo dadka si loo shaqeyna si loo yareyn lahaa cuduraha biyaha ka imaan dhirta sidii iyadana loo loo- loo loo ilaalin lahaa iyo haddana waxyar oo waxaa ku jira isagana eh, xagga eh, in la abuuro cawska sidii dadka waqti abaaraha oo kale eh, sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah beeridda dhirta cawska iyo xitaa beero loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga maxamed baaruud xuseen warbaahinta heestaa dhadhaab